dhinaca amniga horta waa laga wada hadlay dowladuhu markay dhinaca amniga iska kaashanayaan dowladuhu dowlad weliba dee dowladda kale waxay kula macaamilayaan iyo heshiiska ka dhexeeya nooca uu yahay bay ku xidhan tahay innaga walaalaha turkiga heshiiska naga dhexeeya waxa weeye dibuqaabayn xoog leh oo lagu sameeyey ciidankeenna oo riformadii kala duwanaa ciidanka lagu sameeyey oo meeshii ugu wanaagsaneed maanta maraysa dalka ugu horreeya ee naga caawiyey bay ka mid yihiin waxay noo tababaraan leyli sarkaal saraakiil maanta dalkeenna macno weyn ka leh oo heer akademik ah marka iskaashigeenna dhinaca amnigu waa mid cad oo aan qarsoonayn waana sidii ciidankeenna loo tayeyn lahaa tababaro xoogan oo wanaagsanna waa ka hellay dhinacyada ammaanka waxaa kow ka ah in meel looga soo wada jeesto islamarkaana lala dagaalamo ururka argagixisada al-shabaab oo maanta dee taag iyo tamaryari ay hayso marka iskaashigeennu wuxuu ku aadan yahay dhinacaas argagixisada maantana dowladaha caalamka oo dhan meel bay uga soo wada jeedaan sidii argagixisada laysaga caabin lahaa marka waa qeexan yahay jijiiska amni ama iskaashiga amni ee ka dhexeeya labada dhinac wallahi dee warkaas baraha bulshada iyo kutirikuteen uun weeye waxa meelaha wareegaya laakiin sidii aan haddaayaba kuu sheegay iskaashiga amniga inaga dhexeeya waa mid qeexan waana mid tayo u leh ciidankeenna mana jirto meel arrimahaas la yskula soo qaaday iyo codsi dowladda federaalka ee soomaaliya ay gudbisay ma jiraan